kulankan iyo weliba loonku hadalaayay sidii loon xoojii lahay wada shaqaynta laamo amniga iyo bulshada qeygosha shalduban ee magaalada baydhabo gaar ahaan hoyooyinka magaalada iyo weliba laku wacyigeliyey sidii oon ku qeyb qaadan lahaayeen amniga iyo nadaafada magaalada gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo hindiya isxaaqa iyo ku warbiidiya muhiimadii yeelata sidii loon xoojii lahay wada shaqaynta laamo amniga iyo bulshada xaafadi buntm degan qoguri degan intaas dhanway mas-uulka isig mas-uulka ah xaafado guud ahaanna mas-uula ka itin hooyada xaafado horseed mise xaafado waaberi mise xaafado howlwadaag walay wakiilku itaa shacabkaasayda xaafadaas degan dhan wakiilku ita oo mas-uuliyadda saaran sa haddaana mas-uuliyadda isin dhan mas-uuliyaddii ana iin saaranta ilaahay saarana oo mayl eraayos iyo aniina isin wakiil oo ah xaafadaaseydii hooyada wakiil oo ka ah hooyada wali wakiilku ka eeyeena hooylaamada wakiilku ka ah wali oo mayl eraayus iyaan hooylaamada hadda hooyada xaafada hooskooyas maadaama aan hooskooyasan isigna haddana walisan hooskooyasan hooyada xaafada siisin argaasan wasiirka amniga gadoomiyaha degmada dhammaan intiba oo ammaanka ku sayta inti mayl eraayus magaalada dadka lah aruuriyaayay ogtin oo maylakuusay intaas dhan mayl ka shaqeeyay amniga laga shaqeeyay qofka kheyr walma koo dhibo shar diyaar in haawa leeri maadaama mayl eraayus hoob adgee kun qof mise boqol qof shan boqol qof ad ha aruurida meel iskashaanta wali leh ku baxeey wali leh ku baxee ilaa intaas dhan dembe ma leh laakiin meelu wala lakasuubi xaafadu magaalu dhalinyaro roogda intaas dhan wali lahanqobadahaay dembiyo lakahaay me lakacadaay me intaas dhan meel lasugu haay ammaanka magaalada le lasugu haay intaas dhan dhalinyaradaas dhanba ki iskoolka kooy ki shaqo kooy ki dareeranba ki bunoonaha kooya in iska jareen intaas dhan madan dhalinyaradaas dhan dadka dhalay waana uni dhalan isin dhale xaafadaha ku kahayan xaafadaha meel eraay ka noolyin madug may fadaan unun haweenki hoobneen haweenka hoobleer horta lafdhabarka bulshadu haweenka meel haween roogna walma kasuub samaayaan haweenka olna kii korra nabadna ridi korra siisin bin ogdin bilmatel mahay ka qaadasee idoba deganta hartaga iyo adiiba mayl eraay geeka isgale hartaga mayl ku yaabahe mayl eraay oo walba hayn intuskii qabsado mise uni maag badan hartaga uni maagan badanab uni maagan inkastoo hartaga suuna anfaylahayn uni maagan bilaanteen gordoorad markas uni nan saare laakiin olnaka kii koran isuga nabadis geeka labisidiya shaqada ku reebo koran ola ku kii koran nabad hoobun ko indhagadan galo nabadan roogo koran andhagada koran maduntaas ma indhijeedahe xaafadaasaydi isig mas-uulka ilaahay mas-uulka ah gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada baydhabo iyo ku wacyigeliyay in dhallinyaradii iyo bilaanta sidii oon ka shaqeeyayana laamo amniga iyo si lama jibaarana
mas-uuliyiintii xaafado dhiniga haweenka degmada baydhabo inuna geeka la kulan iidan ka faraxsanna maybu aha walal naskaweeri lama qodob inuna nas sheegnaa lamadaas qodob oo weliba shaqadii tan caadiga haye maalinlaha hayti inay hatan iska buraarajinano ana seegnaan ujeeddada sinkweriintaasu maybu ahaa sado sharafta leh oysan hankuqiibgaleen i waktiga han ilaalileen siinkukumaana oo dadka soomaalida nabadda indiidi wayba saameyn hoogle kabeeldhalaasa bulshada tiida